caashay waxaa jira horta dhallinyaradii waxay aada uga cabataa dhinacii shaqo la-aanta aad iyo aad intaas waa la hadal hayaa taasi waa Aad dhammaan walba- laadahay waxyaaba badanna waxaa la sheegaa xitaa inay dhalinyarada in meelo kala duwan looga gacan haadiyo inay sabab u tahay waxaa la sheegaa een, dhalinyaradu inay falaal amni darro ku kacaan inay- inay shaqo la-aantu sabab u tahay in qaarkood inay tahriibaan oo ay nolol kala raadsadaan in niyad jab badani la kulmo waxyaaba fara badan waxyaaba duruufo fara badan baa jira waxyaaba kala duwan baa la waa gartay dhinaca kalena waxaa jira hadda meelaha ugu badan ee ganacsiga iyo fursadaha ganacsiga yaalina waa dalkii aad iyo aad marka dhalinyaradu waxaa laga yaaba qaarkood inaanay helin awooddii ay uga faa'iidaysan lahayn fursadaha ganacsi laakiin ah, fursadaha ganacsi marka la yidhahdo ismaaciilow een, waxaa la yidhi inkastuu nin gees iyo rag u geed adeeg yahay hay haddaan garab kale la qaban haddaad hal abuur walba aad hayso haddii aadan hayn cid ku caawisa sidee dhalinyarada wax ku qaban karaan En, waa arrintan maanta ku eegino waxaad moodaa mahmaahdaada iyo hadalkaniba caasho inuu iswaafaqayo tusaale ahaan en, hay-ad la yidhaha shuraako kale ah dhalinyarada waxay ka caawisaa deymay siisaa waa waxaa gartay jiraa fikrada la kaalaya tusaale ahaan haye qofkii fikrad buu la imanaya fikraddii markuu la yimaado wuxuu leeyahay fikr- waxaasaan qaban karaa waxaasaan ka shaqayn karaa waxaasaan qaban karaa waxaasaan ka shaqaynaya waa gartay wixii haddii ay yihiin kuwa ku tartamaan dhalinyaradu intooda fursadda u heshaa inkastoo dee aanay dad badan laga yaaba inaan gaari karin laakiin qofkii fikradiisu ay noqoto shaqo abuurra inay samayn karto ama loo arko in fikirkan uu yahay mid socon kara mid socon kara haye dayn baa la siinaya ilaa laba sano ah waa gartay oo qaarkood waxay ii sheegeen dee sida waraysi ku jirtoo kale kun dollar ilaa shan iyo labaatan kun oo dollar inay siiyaan waaw hal Oo su-aal deyn.
halkaa iiga taagan Een, dalkan maraykanka oo kale marka la joogo ama wadamadan horu maray ee waxaa la fiirinaya waxaa jira waxyaabo la fiiriyo si deyn lagugu aamino oo la ogaado inaad soo celin karto deyntani marka qofka dhulkii joogo oo kale marka laba marka lacag intaa la eg la siinayo maxaa lagu aaminaa si uu usoo celiyo xaggan maxaa lagu aaminaa horta
waxaa lagu aaminaa adigii shalay yimid iyo kii dalkan ku dhashay waad u siman tihiin waxaa jira een, wax la yidhahda credit oo qofka sumcadiisa waa inaad hore deen u qaadatay oo deen badan aad qaadatay ood soo celisay oo deentii aanay kugu daahin oo deentii aan lagaa soo xagxagin oo maalin walba ismaaciil oo deentii keen aan lagu dhihin oo isxilqaan aad ku dhiibaysay muddo dhan isha lagugu hayay Marka markaa markaa kadib cid walbaa ku aamini kartaa marka waa aaminaad qoran waa aaminaad qoran oo lasoo ogaaday ee, qofka aad tahay hay-addan kama hadlayo laakiin si kalaan kugu sheegaya hay-adaha kale inta badan say isticmaalaan hay waxaa jira ha- ha- aaminaadaasaan qoreen xaggaana hay qofkii waa la garanaya waa garta waa ina hebel waa inaa hebel cid baa ka damiina een, maxaa la odhan jiray ama ama isagaa waxle ama waa qof dee meheradan laftigeeda macaamil wanaagsan la lahaayoo wax soo celin jiray magaranaysa waa garta waata halkana qoran laakiin markay Ee, lambarada la timaado siiyey.
laakiin markay timaado in lacag kaasha gacanta laisugu shubo xaaladdu way isbedeli kartaa marka malaha waxyaabaha ugu badan ee marka dhulka la joogo la isticmaalo waxaa kamid ah sabarloogada guriga oo kale la dhigaya lahaanshiyaha qaarkood- guriga qaarkood ha inta badan waxaa kaloo jirta arrinta kale xaqiiqada ah ee hortaagan tusaale ahaan baananku inay si rasmiya uga shaqeeyaan Ah, arrinta aad tilmaantay qayb kamid a wey waa gartay sababtoo ah ba- bangiga wuxuu doonaya si madax bannaan inuu shaqeeyo maalgelintii iyo wixiisii ama dhalinyarada ama cid walba aan loo dhexayn qofkii iyo iyo iyaga iyaga laakiin imika waxay ku khasban tusaalaan dhulku qofku xitaa hadduu dhigo doodo badan baa ka dhasha oo inta badan xitaa waxaa la yidhahdaa dhulkii lahaanshihiisiiba inta badan murano badan ay horta ma taagan leeyahay yihiin. ha marka waxyaabaha ugu badan ee baananka caqabadaha markaad la sheekeysatid laftigood hortaaga marka qoladan oo kale waxay sameeyaan waxay ugu talagalaan inay maalgeliyaan dhalinyarada marka tartanay u qabtaan xiliyo kala duwan macnaha tartanadu maaha kuwo furan laakiin waxaynaan fikradihiina keena in baa laga xushaa intaasaa la maalgeliya marka waxaan waraysi la yeeshay agaasimaha hay-addaas ee shuraaka ee somalilan cabdikariim jirde goolle oo ku sugan magaalada hargeysa marka waxaan weydiiy balota marka hore shuraako inuu sawir naga siiyo iyo waxyaabahay dhalinyaradu qabtaan bal shuraako marka hore waxa ay tahay dad sawir kooban aniga iyo dhegeystayaashaba naga siisa
walaal shuraako waa hay-ad non profit ah oo ka tirsan een, one earth future foundation oo degan een, stateka colorado ee cariga maraykanka Een, shuraako ujeedadeedu waa in lagu xidho maalgashi een, ganacsi ganacsiga si markaa ganacsigaasina u abuuro een, een, shaqo markaa ujeedada weyn waa job creation ama shaqo abuur Een, markaa waxaanu ku xidhnaa business kala duwan ilaa toban ten sectors een, ka kooban oo waxaa kamid a beeraha kalluumaysiga warshadaha yaryar een, een, service businesska ama adeegyada een, business- sida healthcare oo kale marka ama adeegyada kale marka waxaan ku xidhnaa bus- een, deyn deyntaana waxay ku bixinayaan muddo laba sano ay- ilaa shan sano een, si markaa iyaguna ay uga faa'iidaystaan shaqana u abuuraan waxaan aaminsanahay shaqa abuurkaasi inuu keenayo een, stability amba deganaanshaha uu qayb ka qaadanaya nabadda wadanka waan gartay marka waxaa jira dhalinyaradu aad bay u shaqo la-dahay oo markaad eegtid jaamacadaha sanad walba laga soo baxaa iyaga qayb ma kuleeyihiin meelaha aad bartilmaameedsanaysaan oo kale ha way kuleeyihiin warta businessadan aanu aanu ku xidhnay deymaha ilaa sideetan business in ka badan ayaanu ku xidhnay deynta markaa shaqa abuurka ay sameynayaan qayb weyn bay dhalinyaradu ka qaataa waxaa kaloonu u sameynaa actually fund u goonay dhalinyarada oo la yidhahdo somaliland youth enterprise fund oo ay maamusho hay-ad local ah oo la yidhaha taaba markaa fundka waxaa iska kahashaday shuraako hay-ad koo la yidhaha silitec oo qatar degan iyo kiiba iyo kaaba marka fundka waxaa lagu talagalay dhalinyarada dawlada udhexayso sideed iyo toban ilaa iyo shan iyo soddon ee rabeyna business bilaabaan marka deyn bay ku qaadan karaan fikradooda haddii fikrad tahay shaqaynaysa oo shaqa abuuraysa deynta soo dhexaysa kun ilaa shan iyo labaatan kun oo dollar waxay marayaan of course process marka processka haddii markaa lama kala screen gareeyo ay noqdo fikradda shaqaynaysa de markaa waxa ay ugu noqonayaan qualified deyn deynta macnaha in ucelinayn markaa muddo in in loo ogolaado in in deyntaa la siiyo oo uu wakti kusoo celiyo
exactly ha deynta marka ay processka dhaafaan in deynta markaa loo ogolaado marka iyaduna ay shaqa shaqa abuur u sameeyo marka kaad fankaa dhalinyaradu u gooni yahay oo laga somaliland youth enterprise fund ayna maamusho hay-adda kaaba oo ay saldhigeedu magaalada hargeysa wan karta inta En- inta aynan qeybaha kale u gelin isla arrintaasaan dul istaagayaa en waxaa jira dhalinyaro badan oo tusaale ahaan fikrad ganacsi la fadhiya oo tusaale ahaan wuxuu ka fikiraya qofkii inuu fikrad ganacsi oo shaqaynaysa laga yaaba qaarkood inay wax yar haystaan ama qaarkood fikraddii oo laakiin soconaysa ay hayaan marka sidee bay ula xidhiidhayaan ama sidee baad eh, fikraddaa shaqaynaysa adinku u maalgelinaysaan fikradaas kale waxay marka ugu horeysa waxay soo qoranayaan business plan iyo marka hore concept note-kaas intii ka horreynaysa anu tembelet online la buuxiyo website-ka ayaa laga helaya ee shuraaka dot org marka haddii fikradaas taa fikrad shaqeynaysa oo dee viable in financially oo isbixinaysa then oo shaqa abuuraysa de markaa waxaa lagu xidhaya finance amba ha ha noqdo fankan dhalinyarada amba amba ama fanan kale marka Marka, qeybta fa- waa in marka hore fikradu noqotaa fikrad viable oo shaqaynaysa oo business wise shaqaynaysa then marka fikradaas noqoto shaqaynaysa markaa waxaa loo raadinaya finance marka dhaqaalaa loo raadinaya
shaqaa loo raadinaya marka waan gartay n marka muhiimadda maxaa siisaan ma in fikraddu shaqayso mise inay shaqo sii abuurto fikradda laftigeedu labadaba labadaba waa muhiim marka hore waa inay fikraddan tahay fikrad viable oo the business ahaa shaqaynaysa oo dee haddii nama shaqaynayn de shaqa ma abuur ma imanayaba marka marka businesska yahay business fikraddan businesska ay fikrad shaqaynayso viable ah oo shaqaynaysa tahay then markaas waxaan eegaynaa shaqa inta shaqay abuuraysa labadaas shardi waa muhiim marka hore oo noqda business business yahay dee macquula oo ka baxaya shuruudihii then markaa intaas uu ku sameynaya communitiga iyo imsa shaqo uu abuurayo dhalinyaradii iyo communitigii labadaas shardi waa labada shardi aada muhiim ilaa hadda ma jiraan n mm, kulanno aad u qabateen dhalinyaro badan oo kale oo isu timi oo aragtiyo ganacsi intay wateen la maalgeliyo kale tusaale ahaan tusaalayaal ma naga siin kartaa haddaad xilliyo ay jirteen aad isu keenteen ama qaarkood aad maalgeliseen oo kale runtii dhalinyarada gooni ahaan maanu samayn laakiin waxaanu sameynay iminka sanadkii lasoo dhaafay oo kale somali citizen forum aynu ku sameynay nairobi laba cis- saddex cisho shir ah marka markii maalinta saddexaadii waxaanu sameynay waxa la pitching ama dadkii bis- soo qortay business business business banaanka amba business idea soo qortay aanu horgeynay dad maalgashi maalgelinaya amba investors ah dan markaa fikradii guulaystay waxay oo la maalgeliyay marka qaar kamid iminka way shaqeynayaan shaqana way abuureen marka business kamid aa jira ku waddanka gudihiisa sanadkan laftiisa waxaan samayn doonaa haddii ilaahay yidhaa bisha sagaalaad sagaal iyo tobanka ilaa kow iyo labaatankeeda somaliland investment forum ayaanu kala anu anagoo la kaashanayna wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga ee somaliland eh, iyo shuraako iyagoo iskaashanaya ayaa waxaanu ku qaban doonaa shir shirkaas oo ah laba cisho iyo bad markaa maalin saddexaad waxaanu samayn doonaa pitching ama sida ma- hore ugu samayn nairobi dadku waxay soo bandhigi doonaa fikradooda marka hore waa lasii screen garayn doonaa marka inta ugu fiican baa la hordhigi doonaa maalgashatada marka qofkii markaa ku guuleysta dabcan maalgashi baa ayaa la siin doonaa ama ama deyn waan gartay n dhalinyaro badan baa tahriibta ma is leedahay haddii dhalinyarada la siiyo n fik macnaha maalgelin ay helaan dhinacay doonaan ha ka helaan baananka ha ka helaan ama hay-adaha eh, idinkoo kale ah ama kuwa kale ha ka heleene hadday helaan maalgelin fursado ganacsi iyo shaqo u abuuraya dhalinyarada way joogayaan ha dabcan way hadduu qofku fursad helo opportunity wuu dib joogaya ka tegi maayo sidaad ogtiina shaqalaaan baa ku jirta wadanka weliba dhalinyarada oo seventy percent ama boqolkiiba toddobaatan dhalinyaradu way shaqalayiin aba in ka badan marka hadda dhalinyarada haday shaqo helaan ama iyago ha abuurtaan aba companiyo intay abuuraan shaqo ha ha- ha shaqaaleysiiyaan hadday heli lahaayeen fursadda may tageen oo qofna wadankiisa de meel kale ku muddoorsadeen marka runtii waxyaabaha anaga ujeedada weyni waxa weeyaan shaqa abuurka marka amba amba company dhalinyaro leeyihiin amba company kaleba in loo raadiyo investment amba maalgashi markaasu isna shaqo u abuuro ashqaabuurkaasina de wuxuu tahriibkaas oo kale wuu joojinayaa oo dadku dhalinyaradu may tahriibeen haddii shaqa ka heliya goba wadankana dee nabadiisi iyo iyo iyo dibadhiskii wadankana qayb weyn buu ka qaadanaya marka horta number one shaqa abuurku tahriibkaa keliya lagu joojin karaa waxa weeyaan ba shaqa abuur haddii dhalinyaradii fursad loo sameeyo iyaguna may tageen gabagabadii baynu usii doonaya su-aasha ugu dambaysa haddaan ka dhigo waxaa jira arrin kale oo xiise leh oo caqabad ku ah dhinaca tusaale ahaan ganacsiyada ama dhalinyaro badan markaad la sheekaysatid ay kuu sheegayaan inay debi ka haysato waxaa ka mid ah dhinaca markii ganacsi qofkii sameeyo tamartiiba qaali ah tusaale ahaan waxaa laga yaabaa halkii kilowatt hal dollar inuu yahay ma jiraan daraasado lagu sameeyey ama dad kale oo maalgashi ku sameynaya tamaraha kala duwan tatam- eh, sida eh, dabaysha oo kale ama cadceedda tamarta laga dhaliyo oo kale runtii wuxuu ku yahay eh, caqabad weyn em, xagga warshadaha for example oo kale oo ubaahan business kasta u baahan em, energy badan ama electricity badan waa waa qaali Em, marka runtii waxyaabaan aad u koreji karin wax kamid amaan disi gelino tamarta cusboonaata eh, sida em, cadceedda laga dhaliya ama dabaysha marka businessadaan ku xidhnay maalgashiga qaar kamid ah waxay runtii em, eh, em, renewable energy-ga ama tamarta cusboonaata ayay ayay em, isticmaalaan ama way iibiyaan marka runtii sanadkan wax kaloo sameynay shir aanu kaga hadlaynay somalia legal energy forum oo isugu yimaadeen ilaa afar boqol oo qof oo isugu jira khubaro iyo dad bisinsyare oon runtii kala kaashinay wasaaradda eh, tamarta iyo macdanta ee somaliland oon ku qabanay hargeysa marka shirka waxyaabaan ku lafakurnay wax kamid ah in sidii loo dhiirigelin lahaa tamarta cusboonaato shirkaas waxaa daraasado dad baa lagu soo bandhigay wadankeena wuxuu kamid yahay meelaha ugu badan ee cadceedda hela adduunka ama qoraxda dabayshiiduna aada u fiican tahay marka runtii waa laga faa'iidaysan karaa dabaysha iyo cadceedda labadaba marka waan sectaradan runtii aanu ku xidhno maalgashiga ku jira aanu xoojino waan laga faa'iidaysan karaa weli aadna loogama faa'iidaysan laakiin waxu ubaahan inaynu ka faa'iidaysano shirkaan runtii waxyaabii kasoo baxay waxaa kamid ahaa in laga faa'iidaysto tamarta cusboonaata xulwi energy-ga cashay cadceedda uu sheegayo cabdikariin jirde goolle oo hargeysa ku sugan agaasimaha shuraako ee somaliland dee waa laga waa laga aradan yahay sababtoo ah hal dollar iyo wax ka badan baa laga yaabaa halkii waat inuu yahay koronto ahi waa waa qaaliye qaali qaali way dhaaftay waa garatay wayba dhaaftay xagga sare wasii dhaaftay hay haddana waa xilliyada ugu badan meelaha helaa weeye cadceedda waa dabayshiina way hayaan marka labadiiba iyadoo la hayo laga yaabee dee ah, haddana laga radan yahay waa laga aradan yahay marka maalgelinta waxyaabaha ugu waaweyn oo hortaagan in ninkii warshad samaysto waxa laga yaaba dukaan yar haddaad samaystidood qaboojiyayaali waxaa keentay dhowr kun oo dollar inay korontadii kugu noqoto aad iyo aad waa hawl aad u culus aad iyo aad cabdikariin jirde golle aad buu mahadsan yahay wuxuuna ka warramayay dhalinyarada iyo siyaabaha ay fursadaha shaqo ugu abuuraan intaasna waxaa naga eeg barnaamijkii hibada iyo hal abuurka